isbitaalkan hadda dhibkan haysta waxaa weeyaan i c u wax la dhaha ma leh qafka markiis tacbaan noqda gaariyaa lagu qaadaa amise asigoo nairobi la geyn u dhiman amise nairobia la geyn hal wiig ay lagu haynaya i c u faamilkii waxaa laleeyahay laba milyan keena saddex milyan keena subaxi dambana wax lagu duugaa langaada ma jirta mise ma jirta marka istaalkan qaybta haddaan ku darayna waxa ugu weyn oo cusub uu samaynaa waxaa weeyaan i c u iyo h d u iyo meeshan dhiiga teetarana waan ku daraynaa waxaad noqonaa saddex flo ground first iyo second laakiin foundationka sidii loo samaynaa waxaad ogol yahay shan dabaq inuu noqdo marka laba dabaqoo kale waa lagu dari karaa foundation adag a loo samaynaa wixiin hadda baajid u hayn waa saddexdaa dabaq waa ground first iyo second gadaal dambana insha allahu tacaala labada kale inaan ku daran ayaan rabnaa insha allahu tacaala marka istaalkan waxaan ka rabnaa inuu noqdo referal hospital dhibka istaalkan naga haya hadda maanta waxaa waay qaf hergab kilixaya meeshaan kugu imaaday subaxda qaf hergab kilixaya ayaa imaaday meesha ku lagu wada sariirna waa imaanaa kii hergabka hergabka lagu waday tabaraad leeyahay waa caytama dhakhaatiirtaas ku buuqaa meeshan wax ka jira ma lah kan hergabkiis waxaa lagu daaweyn lahay buula calimcow istaalkeeda waagberi barwaaqo bokoroor istaalkan waa referal hospital kuwa kale markaan ka shaqaysiin waxaan rabnaa qaf qardaas loo soo qoray keliya meeshan imana waayo meeshan wixii kenyatta u aadi lahayd aan rabna inaan ka samayno contractor kuapa wap engineer professor jama this is the architect this is the mine ambaye alichora hiyo building ni, ni, ni profesa ya architecture katika nairobi university na yeye ndio atakuwa na supervise ader aniga lacag ma joogsanayso wax walbo kale waa joojinaa lakin istaalkan lacagtiis waa bixinaa laakiin adina waxaan kaa rabaa sideed bilood inaad ku dhamaysid sideed bilood inaad ku dhamaysid madaxweynaha kenya wuu ka warqaba maanta istaalkan aan furayn halkan wuxuuna ballan qaaday marka aan dhisno in aad iga caawiya qalabaynta